wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambaliyada iyo heesaha toddobaadkana barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo falastiin axmed iimaan warqadda ugu horreysa ismaaciil bal xaggaaga noo soo qodo falastiin iyo waraaqo kala duwan ayaa dhankayga yaalla maanta waxaanse ku soo bilaabi doonaa waraaq ay ku qoran yihiin dad koobani waxaa lagu bilaabay annagoo kale ah hani xaaji maxamed wiilo macalin nuur sacdiyo isaaq aadan safiya cabdiqaadir sheekh maxamed deeq maxamuud xaaji iyo faadumo macalin nuur nuurto caalin aadan shukri ismaaciil axmed farciyo macalin mustafe iyo caruurteeda faadumo shariif ibraahim cayni xaaji ibraahim maxamed cabdicasiis cali faadumo cabdiqaadir mustafa shukri axmed maxamed faadumo khayre cabdulle iyo ibraahim yuusuf ibraahim dhammaan dadkani waxay tahniyo dhalasho u dirayaan aabe yacquub ibraahim aadan iyo hooyo aamino maxamed yuusuf oo wiil lagu dhashay dalka kenya gaar ahaan caasimadda waddankaas ee nairobi wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdulaahi yacquub ibraahim waxayna leeyihiin soo barbaar noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin warqadana waxay naga soo gaartay ismaaciil waxay yidhaahdeen waa hambalyo tahniyad aroos farxad leh waxaana diraya hooyo culummo barqadlo maalin iyo cismaan xuseen samow cali xuseen samow maxamed xuseen samow indhayar xuseen samow cabdikariin muumin samow geedi faarax samow iyo maxamed faarax samow iyo cabdi faarax samow iyo eedamaleyka samow aamino samow cabdiyo samow muumino samow waa eedayaal dhammaan faarax samow mustaqiim muumin samow dhammaan dadkaasi waxa ay hambalyo hawada u marinayaan arooskii aroosadda farta iyo faraantiga bay yidhaahdeen cilmi xuseen samow iyo marwadiisa qaaligaa sacdiye maxamed cabdulle oo ku aqalgala magaalada muqdisho xaafadda suuqa xoolaha isku waara ubad khayr qaba kala hela ayaanu leenahay aamiin falastiinay bal inta aynu waraaqaha dib ugu soo noqonno waayo qaar badan baa maanta horteeda yaallo weliban qaar ka mid a aada loo soo xardhay dhinacii heesaha aan aadno marka markan maanaha ka horreeya mise adaa ka horreynaya bal adiga noo soo qabo falastiini waxaan soo qabanaya mar haddaad tidhi dhinacii heesaha oo weliban aan dhinacay ka horreeyo heesay ku luqayso hodan cabdiraxmaan weliba hooyadeed oo fanaanada aamine cabdillaahi ayaa heestan hore u qaaday hodan cabdiraxmaanna dib ayay u qaaday marka heesta qumanow ayaa la yidhaha bal dhegeystayaashan kusoo dhawey
waaw ismaaciilow hodan waxay leedahay qosol baan dibnaha furay qaybow aragtidaada naftaa kuu qashuuxday waaw adi ku dhaad waxaan moodaya inay hoostaad kala socotay falastiini waa kaasa warqadda xigta bal dhankaaga noo soo qabay falastiin haddaan soo qabto waraaqda dhinacayga waa tahniyad meher waxayna ka timi hooyo khadro cilmi cute hooyo sahro cilmi cute hooyo safiya cilmi cute dhammaan reer cabdiraxmaan masiimo iyo dhammaan reer moxamed cismaan cali waxay halkan tahniyad meher uga dirayaan maajid cismaan axdar iyo sabaax maxamed cabdi oo meherkoodu ka dhacay waddanka sacuudi areebiya magaalada damaan waxaanay leeyihiin noqda kuwii isku waara ubad khayr qaanuna kaala hela aamiin aamiin aamiin warqadan ismaaciilo waa warqad aada loo soo sharxay waxay naga soo gaartay aabe maxamed cabdulla kulmiye iyo aabe xasan cabdulla kulmiye xaaskiisa iyo caruurtiisa eedda faadimo cabdulla kulmiye saygeeda iyo caruurteeda eedda xaliimo cabdulla kulmiye saygeeda iyo caruurteeda iyo hooyo xabiibo cabdulla kulmiye iyo hooyo salaade axmed colaad dotoreysa sacdiye maxamed cabdulla saygeeda iyo caruurteeda ubax maxamed cabdulla saygeeda iyo caruurteeda cabdulaahi afyare cabdulle cabdulaahi yare xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo aamino maxamed cabdulle amiish yaxye maxamed cabdulle mahad xasan cabdulle buruq oo xaaskiisa iyo caruurtiisa qadra cabdulaahi maxamed xamdi cabdulaahi maxamed seegeeda iyo caruurteeda bashiir cismaan mire bashka iyo xabse cabdidiini iyo cabdisahal xirsi salaad mister sahal loo yaqaana iyo dhammaan reer kulmiye iyo dhammaan reer faysal aadan dhammaan dadkaasoo kala jooga dunida dacladeeda waxay tahniyad aroos farxadle u dirayaan caruuskii caruusadda waxay yidhaahdeen maxamed cabdulaahi maxamed iyo gacladiisa sabaax faysal aadan oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho degmada howlwadaag taariikhdu markay ahayd waa bishan may sagaalkeedii noqda kuwii isku waara ubad kheyr qabana kala hela aamiin ayaanu leenahay bal falastiini dhinacii heesaha bal markan adiguna haddii markii hore hodan cabdiraxmaan iyo heesa hooyadeed horeu qaadaynu soo qabanay haatanna maxaa dhinacaaga inoo haysa markana kaalimihii sugaanta haddii ismaaciilow dhinacayga aa usoo duuday heesta aan soo qabanayo waa codkii eebba naxariistii jannaha ka waraabiya cabdiqaadir xasan nageeye waxaa la yidhaahdaa heestan sida laba walaala
laba walaala inaan noqono waalidin sida layla iyo qays inaan noqono laaqudha sida laba walaala inaan noqono waalidin sida layla iyo qays inaan noqono laaqudha ana lahasha awga malago hurdadaba ana lahasha awga malago hurdadaba lixdasa habinima lilowla iigu heesaa haddabaad igu ladan tahay inaan liito ma og tahay haddaadaad igu ladan tahay inaan liito ma og tahay mise waaba lumayo lubkuwaygu kali
waan gartay anna lahasho awga malada hurdada baas hee lixda saac habeennima lilalow la ii heesa haddaad adigu ladan tahay hee ismaaciil inaan liito ma og tahay mise waaba lumayo lurku waygu keligay waaw waaw waa goobta wacdara ka dhacay waa laysla qabaa lurka aad iyo aad bal warqadda xigta noo soo qabo waraaq waxaan soo qabanayaa falastiinay waagii hore jacaylka marka waraaqaha la qorayo waxaan filayaa in badan inaad waayo aragu tahay wadne ayaa astaan u ahaan jiray imkoodni meeshu ka baxay adiga emailka iyo facebooka kusoo gaaray shukaansiga waxaan filayaa dee xilligaa hore horta warqado lix bog ah laguma soo qorin oo welibana dee wadnaha waraaqda oo welibana fallaadhay ay gashay oo welibana dee ku dari kari maayo jacaylka teknolojiyadda ismaaciilow oo dad badan oo dhalinyaraha hadda ay ku dhex jiraan kii hore wuxuu ahaa wax aad sanado iyo sanado haysan kartid weligaa horta jacaylka ma lagaa haday love letters ma maqashay waxaa haysan kartaa waxaa haysan kartaa sanado iyo sanado noloshaada intaad nooshay waxa qisankaaga laakiin emailka computerkaa fariista xaggee ka keenaya warqada laguu soo diray dee ma im kanaaba kanaaba tixraaca lehe berigii hore jacaylka weli ma lagaa haday miyaan kugu dhicin waxaa jirtay wiil iyo gabadh ba isjeclaa haye marka inantiiba intay ku soo farayaraysatay waraaq dabeedna waa lasoo qarin jiray cid baa loogu soo dhiibi jiray wiilkii waraaqtii oo dee wadne iyo inantuna bilay qoraysay waraaqda si ay ugu muujiso jacaylka u qabto wiilkiibaa loo soo qariyey wuxuu islahaa marka adigoo habeen firaaqahaya oo guriga oo faynuuska oo keliga ah waraaqda akriso haye waxa dhacday mid baasunbaa meelahan ka yimi oo waraaqdii qadadii buu markuu qadeeyey ayuu waraaqdii halkan ku arkay wuu iska qaatay uun war wax ku kalifayba waa dee wiilkii miyaanu hadhown buu yidhaa war jacaylkii iga xaday marka wadnayaasha dhibtaasay lahaayeen iminka facebook iyo lagaa xadi kari maayo marka waraaqdan wadnayaal ayaa hareeraha kaga laakiin xardan facebooka adoo ka maqanaa fariin qof kale loo qori karaa
oo waxa weeye lagaama xadine meel bay ku khaldantay reeraha waxaa weeye layidhi message inta loo diray ayaa waxaa la yidhaahdaa ismaaciil oo mararka qaar een, maanta ma soo qadaynayo inta emailkaaga meel uga tegtay xaaskii oo qado kuu karisay ayaa waxay helaysaa fariin maanta sooma qado tegaya ah dee taasi waaba waa waktiga un weeye laakiin jacaylkaa lagaa xaday falastiini marka waraaqdan hareeraha waxaa lagaga soo xardhay wadnayaal welibana dee waa looma taag yaraysanay aad baa loogu soo badiyey waa tahniyad aroos marka ugu horreysa waxaan salaamaynaa ayaa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka waan kaa qaadnay ayaan leenahay waxaana diraya tahniyadan aroos dadka kale ah aabe cali xasan ducaale hooyo faadumo maxamed aadan abti ibraahim maxamed aadan oo gaaweti ku magac dheer hooyo daahiro maxamed aadan ilmo maxamuud cali xasan oo kale ah leylo maxamed shaafi ama cabdishaafi aamina saadiq mustafa xamdi raxma liibaan sacdiyo iyo deeqa iyo sidoo kale ilmo cali xasan oo kale ah cumar shacbaan cabdulaahi cabdiraxmaan khadiija cabdiraxmo iyo deynabo iyo eedo weliba xaawo baali maxamuud adeer cabdiqaadir garaad nuur adeer saleebaan garaad nuur iyo weliba eedo saynab cabdi ducaale leyla maxamed cali iyo saygeeda macalin cismaan muumin iyo carruurtooda axmed cabdulaahi cabdiraxmaan dhammaan dadkaasi waxay tahniyad u dirayaan lamaanaha oo kale ah maxamed cali xasan iyo gacdhisadiisa xabiibo isxaaq oo aqalgalkoodu ka dhacay gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan deegaanka kiliga shiinaha waxaan idin leenahay ayaa layidhi noqda kuwii ubad khayr qaba kala hela aamiin oo shiinuhuna ma afriku wax ku yeesha ismaaciil de waxaan isi waa meeshuu mashaariicda ka fuliyo kolba xumaag fogaani jiro markaa naanaysa halkaas unbay ka timaani jiri waa maadsantaa warqadana waxay naga soo gaartay maryan cismaan geedi iyo xasan nuur geedi axmed dey cismaan geedi iyo cabdulaahi cismaan geedi muuse xuseen cabdi oo loo yaqaano muuse kuusow cabdirasaaq xuseen maxamuud maryan cabdulaahi siyaad dahabo cabdulaahi siyaad hooye xaawo cismaan gaabow carabo maxamuud xasan aamino maxamuud xasan muumino culusow cali iyo muuse cali waasuge maxamed cumar yuusuf mister waasuge iyo xildhibaan yuusuf cilmi carab maxamed macalin cismaan cagey dhammaan dadkaas oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisaba waxa ay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan cilmi xuseen samow iyo marwadiisa sacdiye maxamed cabdulle oo ku aqalgalay magaalada muqdisho isku waara ubad qayr qaba kala hela ayaanu leenahay ismaaciil bal dhankii sugaanta noo soo qaba heesta xigta haa ma wiilasha mise hablaha
aan isweydaarsanay bal hablaha soo qabo de haay hablii welibana waxaan soo qabanaya haddaad tir hablaha soo qabo hablo iskuma jiraane mid hees waxaan maqli jiray imka daawaha laga soo qaaday daawaha waxaa looga jeedaa laxooxda marka aroortii la dubayo canjeerada canjeerada midna waxa weeye midda mar hore la dubay halkan kusii jirta midna waa tan birta laga soo qaado birta marka waxa ugu oo kulul.
macaan markaad sida heshid laxoox iminka daawaha saa looga soo qaaday oo aad subag yaroo sixina ku darsatid iyo shaah yaroo bigaysa intaa markaad sila heshid maxaaba kuu dhiman haye marka heestaa waxaa laga soo qaaday yurub genyo waa fanaanada codka macaan ayaa ku luuqeynaysa heestana waxaa la yidhaahee san
wayadoo soo colayo waqtigan siigal baday soo laami maaye soo laami maaye sidaasuu noqonaya haddaanka sigayga geliyana nasirkaa ogaane haddaanka sigayga geliyana nasirkaa ogaane reer ahaan qalbigu degay halka walma degine reer ahaan qalbigu degay halka walma degine sideen umaylaawaa Sange kale uraaja, waaniga sahuyeye. Sange kale uraaja, waaniga sahuyeye. Sirahan qalbigu degay, halka wali ma degayne. Sirahan qalbigu degay, halka wali ma degayne. Sideen umaylaawaa. Sange kale uraaja, waaniga sahuyeye. Sange kale uraaja, waaniga sahuyeye. wanaagsan sabtiisinu samaha allan aan la gaarayn sahankiisi waayo sahankiisi waayo qalbigiisi teeyey samirku ifaraya raxmaan aan ku gaadhay samirku ifaraya raxmaan aan ku gaadhay wanaagsan sabtiisinu samaha allan aan la gaarayn sahankiisi waayo sahankiisi waayo qalbigiisi teeyey samirku ifaraya raxmaan aan ku gaadhay samirku ifaraya raxmaan aan ku gaadhay Sirahan qalbigu degay, halka wali ma degayne. Sirahan qalbigu degay, halka wali ma degayne. Sideen umaylaawaa. Sange kale uraaja, waaniga sahuyeye. Sange kale uraaja, waaniga sahuyeye.
ismaaciilow dooqaaga horta waa fiican yahay intaas Haye.
intaa maanta waa kuu qiraaya haye haye haye ismaaciilow waxay leedahay waayaha soconaya iyo wakhtigaa sii galbanaya soo laabmi maayaan sidaasuu noqonaya yurubgey intaas waxay sii raacisay weliba falastiinay haddaan sadrigayga geliyana saadirkaa ogaaniye seerahan qalbigu degay salka weli ma dhigine hee sideen uba ilaa waa saldhig kale u raajaa waanigan isahwiyeeye dee inaad tidhaahdid hablaha inoo soo xulliyo dooqaagu wanaagsan kala daad dee falastiini wax inan baaba lasoo qabtay welibana cod macaan welibana ah dee ka heesaysa meelihii ugu dambeeyey heesa- heesaha gabdhaha lagu diraya
waa isku dhex jir bal warqada dhinacaaga noo soo qaba ismaaciil waraaqdani waaba iga nixisay falastiini markaan saa usoo qabtay waxaa lagu soo qoray oo tahniyadan diraya baarakallah qoys aada u badan waa ilaa shan iyo afartan waxaa laga soo bilaabay aabe hooyaa lagu xijay adeer eed abti habo ilaa waxaa la gaadhsiiyey awoowe marka waa waraaq lagu marka intii aynu ka gaadhno ayaan u akriyi doonaa waa tahniyad dhalasho oo farxad leh waa layna salaamo assalaamu calaykum baa lagu soo bilaabay wacalaykum assalaam dhammaanba hada v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka ee daanduray anaa u qaaday daanduri falastiinna way fadhidaa way idin maqlaysaa iyadana way idinka gundoontay salaanta waxaa tahniyad dhalasho oo farxad leh halkan ka diraya asxaabta halkan ku xusan waa aabe maxamed maxamuud warsame hooyo caasho xasan nuur hooyo xaliimo xasan warsame hooyo maryan xasan warsame hooyo khadiijo guuleed adeer bile maxamed warsame adeer cali mataan maxamed warsame eedo ubax maxamed warsame abti cumar cabdi guuleed abti maxamed cabdi guuleed abti cabdulaahi cabdi guuleed abti axmed maxamed siyaad abti nuur maxamed siyaad iyo abti cabdiqaadir maxamed siyaad cabdiraxmaan maxamed siyaad jamaal maxamed siyaad cabdulaahi maxamed siyaad caasho cabdi guuleed saynab cabdi guuleed iyo saygeeda iyo caruurteeda ubax cabdi guuleed iyo saygeeda iyo caruurteeda xaliimo axmed shiishiile aamine axmed shiishiile farxiyo axmed shiishiile fawsiya maxamed siyaad dad aad u tiro badan oo waraaqdan ku qoran mar haddii inta hore la sheegay inta dambena waxaan filayaa in salaantiinu ay idinka geysan tahay dhammaan dadkan waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan hooyo zamzam cabdi guuleed iyo aabe maxamed maxamed warsame oo ay gabadhi ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan taariikhdu markay ahayd sagaal iyo labaatankii bishii afraad ee sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaana gabadhaas loo bixiyey cayuush baa layidhi cayuush maxamed maxamuud warsame ducadana waa xaggiina mar hadday inan tahay waxaan u gudbinayaa falastiin axmed iimaan bal falastiin xagga ducadan adaa waa iyadan aada ugu wanaagsanahay soo barbaara ayaanu leenahay noqonkii dalkeeda diinteeda iyo waalidkeedba anfacdaa aamiin ismaaciil waraaqda xigtana bal inoo soo qabo warqadan maaha ismaaciilo waxay naga soo gaartay waxay leeyihiin dhammaan asxaabta v o a waa salaameynaa qaybta soomaaliga hambalyada iyo heesaha daanduray iyo falastiin bay idhaahdeen daanduray adaa u qaadi doona dura miiskiisa anaa fadhiya salaamuhu aad bay ugu badan yihiin marka intiisa anuu qaaday dhammaan reer buraash xuseen buulle iyo dhammaan reer xuseen buulle ayaa diraya tahniyadan waxay naga soo gaartay ambasador ismaaciil cumar nuux iyo kamas faarax barre injineer borow mustafe aadan qadar sugow salaad maxamed nuur maahir faysal jabaati caasho xuseen caagane axmed shukri jaamac maxamed cabdi cabdulle hirre xasan cabdulaahi ciilmooge iyo sheekh cumar maxamed cali maxamed cabdulaahi ciilmooge iyo leylo warsamo jaamac iyo cadde cali dhuux iyo dhuux axmed xasan iyo cabdilatiif sheekh maxamed iyo cibaado warsame iyo deeqa bacaluul iyo waxay yidhaahdeen shukran faarax cali iyo anise cabdi iyo hindiye dhaqane nasro buraash faadimo cabdulaahi iyo faadimo xuseen xasan iyo khadiijo cumar geedi iyo farxiyo cabdi iyo faadimo dhaqane cabdulaahi dadkaas oo kala jooga nairobi gaarisa abakorey iyo dhadhaab iyo madagoosha waxay tahniyad u dirayaan boqorkii boqoradda ay yidhaahdeen magacyada meeshan ku yaalla waxaa ka daran inta ammaana farta iyo faraantiga faraska iyo geenyada usha iyo diirkeeda hirre buraash xuseen buulle iyo afadiisa sawdo hirre gaarane oo arooskooda uu ka dhacay magaalada gaarisa isku waara ubad qayrqaba kale hela ayaanu leenahay waxaan filayaa tilmaantaas oo dhan waxaa la doonaya in la muujiyo kalgacalka iyo qoyskan inay qaali yihiin marka intaasoo dhan waxay muujinayaan uun lamaane wada jira bal dhinacii heesaha falastiin ay markana kugu soo riixo ilan waa bal gacanta soo geli adugu markana haddaa adiga mar gabar soo qabata annagoo inaan wiil soo qabtaa maanta marka waynu ku tallamaynaa miyaa Waa wiil tallaal.
iyo gabadh dhegeystayaashuna bal sukeen eegi doonaan dookeyna maanta waxaan soo qabanayaa codka macaan ee maxamed xasan lafoole heestii deeqa
debaxsanida hadalkiyo wikilaantuujinayahay waa waxa dareenkiyo naftada laxa geliyey kaga doorte qareerka debaxsanida hadalkiyo wikilaantuujinayahay waa waxa dareenkiyo naftada laxa geliyey kaga doorte qareerka adigu jecelahay imtixaanka celiyo dhawaadayna ii tahay adigoo dalgeer jiray halkan kaa dareema deeqa waan ku jecelahay dabtigaaga waxaaniyo dulqadkii xishood kaba oo wax lagugu deeqo gaybkii kuuba sharaf kuugu dawgalay dabtigaaga waxaaniyo dulqadkii xishood kaba oo wax lagugu deeqo gaybkii kuuba sharaf kuugu dawgalay indhaha ha ku tiirsada deqayaartida adigoo dalgeer jiray halkan kaa dareema deqa waan ku jecelahay qalbiga ku tiirsada deqayaartiraado adigoo dalgeer jiray halkan kaa dareema
falastiin waxaan filayaa la foole horta inaanu habliiba ka tegin waxaan filayaa maalin dhow falastiin inuu kusoo heysto waxaa weliba soo raaca fanaanka b k haye haye, oo isna saf ka soo maray magacyada haye laakiin labada weli weli falastiin kama hayno marka waa in loo xisaabiyaa oo la yidhaahdaa
haye waa in lasoo xisaabiyaa oo la yidhaahdaa yaa ku tiro badiyey heesaha haye gabdhaha magacyadooda adigoo dal dheer jiraan halkan kaa dareemee hee deeqa waan ku jecelahay heestaas haddaynu intaas kaga nimaadno falastiinay dee waraaqihii gebagabadii ayaynu kusii dhownahay falastiinay haddaan waraaqda dhankayga ugu dambaysa aan soo qabtona halkan waxaan ku hayaa waraaq waxaa lagu soo bilaabay waan idin salaanay dhammaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee idaacadda caalamiga ah ee v o a baa lagu soo qoray waan kaa qaadnay qofkaas soo qoray waraaqdan salaan kadib waxaan halkan tahniyad aroos ka diraya dad kale ah baa la yidhi hooyo milge maxamed nuur hooyo xaliimo warfaa faroole hooyo faadumo sheekh aadan aabe xasan qurux maxamed aabe barre maxamed ikraan xasan qurux iyo carruurteeda ifraa xasan qurux iyo carruurteeda fahmi xasan qurux cabdikariin xasan qurux doctor maxamed barre maxamed carruurtiisa iyo xaaskiisa maxamuud maxamed sheekh oo ku magac dheer lafageri sacdiye qase aadan garow caafi aabo siraad moxamed maxamed siraad moxamed cabdiqani siraad moxamed caasho siraad moxamed dhammaan dadkaas oo kala jooga dunida dacaladeeda waxay halkan hambalyo aroos uga dirayaan lamaanaha iscalmaday burhaan aadan daynab iyo marwadiisa iimaan xasan qurux oo ku aqalgalay dalkan maraykanka gaar ahaan gobolka ohio ducaduna waa xaggiina ayaa layidhi aamiin ayaanu leenahay isku waara ubad khayr qabana kala hela waa hambalyo warqadan waxay naga soo gaartay saacid maxamed cali saacid macquul brofesor cabdicasiis caagane cabdisamad meeshan tahay tallaa raacsan laakiin raalli ahaada aanu magacyada ku ekayno brofesor maxamed xasan doob maxamed xasan axmed taakow ahweys sheekh cali qaasim cabdulaahi caagane cabdisamed cabdirasaaq xasan albashiir maxamed abuukar caagane ridwaan xaaji yuusuf sahre cabdi xasan deeqa axmed cismaan sagaal cali ibraahim cabdinaasir maxamed cadow xafse cabdiweli maxamed naciimo cabdulaahi xasan faadumo cali nuur abuukar yuusuf ibraahim sadaam maxamed cali siyaad barre weyrax waa cabdicasiis maxamed guure cabdiraxmaan cabdulla cali iyo cabdinaasir maxamed cali iyo axmed ciise cali beereed axmed maxamed cali cabdi shakuur maxamed cali shakarka ayaa la yidhaahdaa iyo cadbi mahad maxamed xasan nasri dhammaan dadkaasi waxay hambalyo aroos farxad leh u dirayaan arooskii aroosada mahad maxamed raage iyo marwadiisa fartuun yuusuf maxamed oo aqalgalkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda xamar jadiid waxay leeyihiin gurigiina guri nage guurkiina guur kheyr guulow ka yeel ducaduna waa dhankiina ayay yidhaahdeen ducadii mar haddaad falastiinay waxaa loo ducaynaya bal ii sheeg waa dad isguursada isku waaraanu leenahay isku waara ubad khayr qaaba kala hela kuwa dalkooda dalkooda diintooda iyo dadkoodaba anfaca ilaahay ha idin kala siiyo ubad khayr qaba aamiin baynu leenahay en waxaa jira dad ka shaqeeya barnaamijka hambaliyada dee adig iyaga u badan iyo kooxdiina kale magacyada waa in idinka leedara noo soo bixiya maalin walba magacyo cusub kala duwan En waxaad moodaa magacyadii kuwa caadiya iyo kuwa lasoo ergeystay labadaba meeshay lagula kulmaan En weliba mararka qaar inta badan magacyada wuxuu ka bilowdaa xarafka weyn ama en waxa luqada lagu yidhahdo ingiriiska capital letter waa inaad xarafka weynaysaa marka mararka qaar magac inuu yahay in kalea ku wareeraysaa inta xaraf yar lagu soo bilaabo ama laisku xexijiyaba ama la isku xijiyo gabagabadii baynu joognaa waxaan filaya inaad iga sokeysiyaan dhinacii heesaha soo qabto mar haddaad mar dhow idin tiri labadeenan aan ku tallanno oo wiilal iyo gabdhaha maanta soo qabanno Mhm.
markana inan kale ayaa soo qabanaya ka warran haye arrintaa heshiis muku tahay si fiican haddiiba soo- tiradu isla egtahay konton iyo konton
mar haddii aynu tiro isla eg soo xullay soo maaha marka shamse cumar ayaan hees ay qaado oo ku luuqayso aan soo qabnay. heesna waxaa la yidhahdaa sidii.
wasalow ka gacankuye namayna sara tegeen wasahashanaye maydhiigaysin sarada martabana badan baan sadaalkiisa wasalow ka gacankuye namayna sara tegeen wasahashanaye maydhiigaysin sarada martabana badan baan sadaalkiisa Thank you. Thank you. Jacaylkaana wada simin raadka kan ka saayalay saawigiyo